بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaanu bilaabaynaa dersigeennii afaraad ee kitaabkeennii addurar اlbahiya fii ma yalzamu اlmukalafa min alculuumi asharciya kitaabkan sidaan horeba uga soo hadalnay wuxuu ka hadlaa qaybta koowaad fadliga cilmiga wuxuu kaloo ka hadlaa caqiidada islaamka wuxuu kaloo ka hadlaa siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo ka hadlaa fiqhiga islaamka oo shanta tiirulislaam masalanba rugniga salaada zakada soonka xajka wuxuu kaloo ka hadlaa tasawufka qaybta ugu dambaydo khaatimada fasalka ugu khaatimada ugu dambayda ayuu ku sheegi doonaa weeyaan haddaba kitaabka dersigiisa afraad waxaan ka hadli doonaa weli oon ku dhex jirnaa waclam bianna ajalla alculuumi matnigii intaanan bilaabin aanaan dersigiisii gudagelin waxaan ka soo hadlaynay taariikhdii saxaabiga la yidhaahdo cuthmaan ibni cafaan ilaahay raadiha ka noqde saxaabigaas oo kitaabka aan ku soo marnay xadiis inuu noo wariyey waxaa kaloo kitaabka aan ku soo qaadannay saxaabiga la yidhaahdo abi hurayra abi hurayra waa kunyo kunyo waxaa la yidhaha wixii lagu bila lagu bilaabo abi iyo ummi iyo ibnu iyo bintu iyo shayga loo hormariyo ayaa la yidhaha kunya laqab baa jira waa shaygii ku tusiya maa ashcaraka bidammin ow bimadxin isimna waa labadaa wixii aan ahayn haddee saxaabigan abi hurayrata hurayrada aabbaheed baa la yidhi sababta loogu bixiyo waxa weeye wuxuu yidhi saxaabigaanu bisadda waa qaadi jira buu yidhi raba bisadda anigoo sida buu nabigu intay arkay ou yidhi yaa abaahirah bisadda aabbaheediiyow waxaa kaloo la yidhaahdaa yacni waa waa baal rabaayadahe wuu dheeldheeli jiray baa la yidhi waxaa la yidhi saxaabigan markuu soo islaamay waxaa magaciisa la dhihi jiray cabdu shamsi nabi moxamed baa magacaas qaldan ka beddelay qorraxda aabbaheed waa laga beddelay waxaa loo bixiyey cabduraxmaan allaha raxmaanka addoonkiisii baa loo bixiyey nabi moxameda u bixiyey calayhi salaatu wasalaam abi hurayra ilaahay raadiha ka noqdee waa saxaabi aad u cajiib badan maalinka uu dhimanayay saxaabigii iska oynayo weeyaan oo la yidhi maxaad la oynaysaa markaasuu wuxuu yidhi safarka dheer iyo waqillatu zaad baan la oynayaa buu yidhi safarka iga horreeya waa safar dheer axbaabi mar haddii waxa weeye qabri lagu geliyo oo halkaa aad tagto adduunyada aad ka tagto weligaa dambe soo laaban maysid safarada laga soo laabto kuma jiro waa safar dheer weeyaan yaa bucdu safar wa qillatu zaat bal fiiri abi hurayra sidaa dhahaya abi hurayra ilaahay raadiha ka noqdee saxaabi aad u cajiiba buu ahaa wuxuu ahay saxaabigaanu saxaabiga nabigu aad u jeclay baa lihi rasuulkuna waa jeclay weeyaan nabigeennu waa soo dhoway jiray saxaabigan wuxuu ahay saxaabi soon badan oo habeenkii istaagid badan oo waxaa la yidhi tasbiix badan oo wardi badan buu ahaa baa la yidhi wuxuu akhri jiray waxa waxuu akhri jiray baa la yidhi toban iyo laba kun oo subxaanallaahi ah ayuu ku wardi jiray wuxuu lahay subxa subxa tusbaxa meesha af soomaaliya aan ka dhahno subxa ayaa la yidhaahdaa tusbax buu lahaa dadka maanta tusbaxa diidaya asxaabtii nabi moxamed xataa taariikhdooda ma yaqaanin abi hurayraa wadan jiray subxa taabiciintii baa wada jiray salafu saalixii baa wada jiray ilaa yowmina haadaa guryuhu noo yaal gacmahana waan ku wadannaa qasadka loo wataa waxa weeye waa in lagu akhriyo tawxiidka waa in lagu akhriyo tasbiixda waa in lagu akhriyo mahadnaqidda ilaahay waa in lagu akhriyo salliga rasuulka calayhi salaatu wasalaam wardigaas baa lagu akhristaa haddee qof aan wardi lahayn oon wardigaba akrin hadduu adiga ku dulmiyo oo ku yidhaahdo tusbuxu waa dembiya iska tuur been buu kuu sheegay ogaaw khayrkiibuu ku dhaafiyey shayddaanku waa laba nuuc midna waa insi midna waa jinnigaeh waa shaydaan shayddaankii insiga ahaaye iska ilaali shartiisa iska ilaali khayrka yow kaa reebin yowsan kaa tuurin khayrka yowsan kaa joojin khayrka ha wardigaaga yowsan kaa goyn ilaahay aad kula xidhiiri laheed waa baaqiyaatu saalixaat wax walba oo adduunka jooga way dhammaanayaan laakiin khayrkii aakhiro kuugu hari lahay ayuu raba inuu kaa baabi'iyo abi hurayra subxa ayuu lahaay xarig ka guntan kun meelood ou ka dhigtay tusbax ayuu ku wardi jiray baa la yidhi abi hurayra magaalada madiino saddex mar inuu madax ka noqday baa la sheegaa ou tawaliyey oo maamul looga dhiibay abi hurayra nabigaa u duceeyey hooyadiisna nabigaa u duceeyey markaasi soo muslimtay baa la yidhi abi hurayra wuxuu nabi moxamed rumeeyey oo islaamka uu ku soo biiray ilaahay raadiha ka noqdee sanadkii toddobaad khaybara markii la furtay kabacdi kabacdina duulaamadii ayuu nabiga u raaci jiray baa la yidhi rasuulkana kama hari jirin cilmiga ayuu jeclaa wuxuu mar kasta ku dadaali jiray cilmiga inuu caloosha ka buuxsado meel walboo nabi moxamed aado ayuu la aadi jiray baa la yidhi abi hurayra wuxuu ahay axfadu saxaaba asxaabta nebi moxamed ilaahay raadiha ka noqdee saxaabiga ugu xifdiga badan ayuu ahay baa la yidhi abi hurayra nebiguu maalin u yimid ilaahay raadiha ka noqdee markaasuu yidhi yaa rasuula allah innii samictu minka xadiisan kahiiraa nebi moxamedow xadiis badan baan kaa maqlaa wa innii akhshaa an ansaahu waxaan ka baqayaa laakiin inaan halmaamo xadiis badan baan kaa maqlaa rasuulka ilaahayow laakiin halmaan baan iskaga cabsanayaa nabigu markaasuu ku yidhi fidi go'aaga abi hurayra markaasuu go'iisii maradiisii fidiya baa la yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam saddex mar buu u cantoobiyey khayrka ilaahay kuwa khayrka loo cantoobiyo oo saxaabada loo daro allaha nagu daro saddex mar buu sidii qof wax qof wax u beegaya ayuu nabigu sidaa inta gacmaha wax ugu shubay ayuu macnaha go'i yidhi isku laabo calayhi salaatu wasalaam saddex mar baa khayrka saxaabada loo daray saxaabigan nabi moxamed baa sidaa ugu duceeyey go'i isku laabo baa la yidhi waan qaata buu yidhi go'i inta isku laabay famaa nasiitu shay-an bacda ducaa'i rasuuliillaah nabi moxamed markuu ii duceeyey ka bacdi weligay dambe waxaan halmaamay ma jirta buu yidhi abi hurayra ilaahay raadiha ka noqdo abi hurayra imaamu shaafici markuu ka hadlayo wuxuu yidhi axfadu man rawa alxadiida fii dahrih zamankiisii qof xadiis wariya kan ugu xifdiga badan buu ahaa abi hurayra wuxuu ka wariyey nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam shan kun iyo saddex boqol iyo toddobaatan iyo afar xadiis ayuu nabi moxamed ka soo wariyey sala allahu calayhi wasalam abi hurayra marka waa saxaabiga nuuca ah abi hurayra wuxuu geeriyooday hijradu markay maraysay konton iyo toddoba sano ama konton iyo siddeed sano hijriga waxaa lagu dugay magaalada wuxuu ku dhintay magaalada madiino waxaa lagu aasay qubuurta baqiic ayuu ku aasan yahay oo nabi moxamed ziyaarada u aadin jiray hadda rasuulkii kabacdi buu isagu geeriyooday laakiin nabigu intuu joogay qubuurta baqiic waxaa la aasaasay nabigii intuu joogaa la aasaasay saxaabi walba oo dhinta qubuurtaasaa la gey jiray sayid cuhmaanan ku soo marnay hadda inuu ku aasan yahay abi hurayrana qubuurta baqiic baa lagu aasay halkaas baa lagu duga weeyaan abi hurayra ilaahay raadiha ka noqdee saxaabiga aad taqaaniin oo axaadiista mar walba oo lagu dhawaaqo ka buuxa weeyaan xadiidkan aan soo qaadanna buu noo wariyey waxaa kaleeto oo asna aan soo marnay saxaabiga la yidhaahdo abi darrin alkhafaariy abu dar alkhafaari abu dar magaciisa waxaa la yidhahdaa jundub ibnu junaadata ayaa la yidhaahdaa jundub ibnu junaadata ibnu sufyaan ibnu cubayd ayaa la yidhaahdaa nabiga calayhi salaatu wasalaam cabdimanaaf iskaga soo dhacaan abtiriska nabiga iyo asagu cabdimanaaf iskaga soo dhacaan abudar abudar saxaabiga la yidhaha ama jundub wuxuu ku islaamay maka yani ayuu macnaha islaamka halkaasu ku muslimay wuxuu u laabtay baa la yidhi qoomkiisii qoomkiisii buu u laabtay kabacdi nabigu markuu madiine yimid ayuu usoo hijrooday oo rasuulkiibuu la kulmay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku salaamay nabiga markii koobaad oo u yimidba salaamta islaamka awalu man xayaa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam bitaxiyati alislaam wuxuu ahay saxaabigii ugu horreeyey oo nabi moxamed salaamta islaamka ku salaama ayuu ahay baa la yidhi abudaru alkafaari wuxuu yidhi yacni salaamtii islaamka ku salaamay salaamtii islaamka ayuu ku salaamay nabiguna waa ka radiye baa la yidhi wuxuu ku dhintay ama ku geeriyooday magaalo madiine u dhow baa la yidhi madiine xoogay u jirto zubda la yidhaahdo oo macruufa baa la yidhaahdaa oo qabrigiisa oo ku yaallo oo lagu siyaarto sanadku markuu ahay soddon iyo labo hijradu markay ahayd baa la yidhi labadaas saxaabi waxaan soo marnay inay dhaheen baabun min alcilmi natacallamuhu axabu ilayna alfa ragcatin tadawucan bay dhaheen hal baaboo cilmiyahoon baranno ayaa waxaa xaggeenna looga jacayl badan yahay kun ragco oo sunnaah inaan tukanno hadda kun ragco oo sunno ah inaad tukato iyo hal fasaloo cilmiyaa khayr badan hal fasalaa khayr badan maxaa yeelay kunkaan ragco ansixi mayaan haddaadan cilmi lahayn cilmi la-aankaa ansixi mayaan marka cilmigu saasuu u yahay axbaabii mid waxa weeye wax walba in laga hormariyo mudan waxaan kaloo rabnaa oon soo marnay imaamu shaafici imaamu shaafici waa sheekheennii imaamu shaafici imaamka la yidhaahdo waa imaam taariikhda meel weyn ku leh waa imaam taariikhda darajo weyn ku leh weeyaan imaamu shaafici baa la yidhaahdaa imaamu shaafici ilaahay raadiha ka noqdee asagana waxaa la yidhaahdaa magaciisa markii la yidhaahdo imaamkeennii weeyi imaamul a'immati weeyi kunyadiisa abucabdillaahi baa la yidhaah magaciisa moxamed ibnu idriis baa la yidhaahdaa waa reer quraysh waa reer mudalib shaafici baa loo nisbeeyadu waxa weeyi awowgiisi baa loo nisbeeye weeyaan marka moxamed ibnu idriis baa la yidhaahdaa moxamed ibnu idriis ibnualcabbaas ibnu cuhmaan ibnu shaafic ibnu saa'ib ibnu cubayd ibnu cabdiyaziid ibnu haashim ibnu mudalib ibnu cabdimanaaf jaddi nabiyi sala allahu calayhi wasalam awowgii rasuulka ahaay weeyaan marka awowga nabi moxamed waxay iskaga soo dhacaan abtiriska imaamu shaafici iyo rasuulku cabdimanaaf bay iskaga soo dhacaan weeyaan halkaasuu abtiriska nabiga ka soo gala calayhi salaatu wasalaam imaamu shaafici imaamu shaafici saxaabi maaha taabicina maaha waa qayb qarniga ku sii xigay weeyaan waa salafu saalixi salafu saalix salafuljadiid qayb la yidhaha baa hadda soo baxay oo ka mida wahaabiyada salafkii cusbaa waa hadal qaldan weeyaan waan waan cusbahay waa waana wax horeeya oo cusub salaf macnihiisu waa waa wax horeeya weeyaan jadiid marka wax horeeya oo cusub maba jiraanba qof maanta dhihi kara anugu salafkii baan ahay been weeyaan salafkii haddaad tahay ma saxaabtiibaad ka mid taha ma taabiciintiibaad ka mid taha ma taabicu taabiciintiibaa ka mid taha nabi moxamed maalinkuu madiine yimid meeqaa laga joogaa maanta ma taqaan toban iyo afar qarni baa laga joogaa kun afar boqol iyo waxa weeye soddon iyo afar sanaa laga joogaa maalinkii nabi moxamed madiine yimid calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeye waxaa la yidhaahdaa qofkii qarnigii rasuul saxaabta nabi moxamed soo gaaray oo rasuulkii la kulmay oo qarnigaa ah salaf waa la yidhaahdaa asxaabtii qofkii la sii kulmaoo taabici ana salaf baa la yidhaahdaa qofkii taabiciintii la sii kulmay oo ka sii dambeeyana salaf baa la yidhaahdaa saddexdaas nabigeennaa ammaanay calayhi salaatu wasalaam oo rasuulkeennu muxuu yidhi khayru lquruuni qarnii humma aladiina yaluunahum humma aladiina yaluunahum qarniyaalka waxaa ugu khayr badan qarniga aniga ila xidhiidha waxaa ku darajaxi kan ku xiga kan ku xiga oo nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam marka dadkaa waxa weeye waa inay fikirkaa qaldan ka laabtaan iyo taariikh xumadaa weeyaan ma ahan salaf maaha laakiin khalaf baa la yidhaahdaa inta ka dambayda oo dhan muta'akhiriin ama waxaa la yidhaahdaa khalaf baa la yidhahda ama muta'akhiriin baa la yidhaahdaa nabi moxamed iyo intii u dhoweedna mutaqadimiin ama salaf baa la yidhaahdaa saasaa magaca loo kala leeyihi waxaa kale oo la yidhaha imaamu shaafici imaamka la yidhaahdo waa imaam horta sidaa ah naasiru sunna ayaa loo oqoo jiray sunnada nabi moxamed ee imaamkii u gargaaray axaadiistii oo dhanba culummada axaadiista wariya ama ugu waaweyn sida imaamulbukhaari imaamu macnaha waxa weeye tirmidi abu daa'uud ibnu maajah nisaa'i kulli a'immadaa ummuhaad ummahaadka wariya oo dhan asagay ka dambeeyaan weeyaan dhammaantood waxay soo gelayaan ardadii imaamu shaafici bay noqonayaan dadkoo dhan amaal weyn buu ku leeyahay amaal weyn ayuu ku leeyahay imaamu shaafici marka imaamu shaafici ilaahay raadiha ka noqdee waa imaam sidaa u cajiib badan oo sidaa u khayr badan weeyaan imaamu shaafici waxaa kaloo la yidhaahdaa ilaahay raadiha ka noqdee waxaa la yidhi wuxuu ku dhashay magaalo la yidhaha kaza oo waddanka shaam ku sugan ama macnaha waxa weeye ee waddankaas macnaha falastiinna waa la yidhaahdaa halkaabuu ku dhashay weeyaan waxaa la yidhi wuxuu dhashay boqol iyo konton hijradu markay ahayd yowma wafaati alimaami abixaniifa abuxaniifa maalinkou geeriyooday ayuu dhashay imaamu shaafici raximahu llaahu tacaala raxmat alabraar maalinkii abuxaniifa uu geeriyooday ayuu dhashay baa la yidhi imaamu shaafici imaamka la yidhaahdo wuxuu ahay baa la yidhi agoon buu ahaa aabbihii ma noole isagoo yar buu aabbihii dhintay yatiim buu ahaa baa la yidhi imaamu shaafici yatiim buu ahaa baa la yidhi marka waxaa la yidhi imaamu shaafici imaamka la yidhaahdo maadaama uu yatiim ahaa yatiim buu ahaa baa la yidhi agoon buu ahay weeyaan agoon buu ahay baa la yidhi marka wuxuu ku soo barbaaray hooyadiis baa soo korisa baa la yidhi nolol weliba cidhiiri ah ayay ku noolaayeen waxaa la yidhi imaamu shaafici ilaahay raadiha ka noqdee waxaa la wariyaa ilaahay raadiha ka noqdee imaamu shaafici sidaasuu horta ahay weeye aan tilmaannay culummada ayuu cilmiga ka bara jiray wax alla wuxuu ka maqloo dhanna waa qori jiray baa la yidhi wuu qori jiray weeyaan waxaa la yidhi imaamu shaafici raximahu llahu tacaala wuxuu aado baa la yidhi macnaha wuxuu ku barbaaray yacni magaalada maka ayuu kabacdi macnaha la geeyo loo soo waday makau yimid ayadoona ku barbaaray magaalada maka ayuu ku barbaaray weeyaan weliba waxaa la wariyaa meelaha baadiyaha inuu tegi jiray si uu luqada uga soo barto ilaa luqada fasiixa iyo waxaasoo dhammu dadka baadiyihii ku dambaysaa waatan la yidhaahdo saasuu ahaa jira baa la yidhi qur-aanka wuxuu xafiday isagoo toddoba sano jira ka bacdi haddana dhinaca shaamtiibuu u laabtay haddana ka bacdi wuxuu u soo laabtay magaaladii madiino madiinow haddana ka bacdi yimid wuxuu la kulmay sheekhiisii ee la dhihi jiray imaamu waxa weeye imaamu maalik ayuu la kulmay ilaa imaamu maalik waa sheekhiisii ah magaalada maka ayuu kula kulmay weeyaan waxaan rabaa magaalada madiine ayaan rabaa madiina uu soo aaday madiinau kula kulmay wuxuu ka bartay kitaabka la yidhaha muwadda halkaasuu muwadda ku xafiday weeyaan isagoo toban sano jira ayuu macnaha kitaabkaas ayuu ka barta weeye wuxuu wax kaloo ka bara jiray sheekhiisii la dhihi jiray muslim ibnu khaalid sheekhiisaasnu cilmigu ka bara jira weeyaan ilaa sheekhdiisu aad bay u badanta toban iyo shan sana markuu gaaray sheekhiisii la dhihi jiray muslim ibnu khaalid wuxuu u fasaxay oo idan loo siiyey oo fasax loo siiyey iftaha inuu bixi karo cilmiga uu fidyoon kara weeyaan haddana shiikiisii imaamu maaliga u soo laabtay oo madiino joogay asagoo iska laasimo cilmiga ayuu ka bara jiray baa la yidhi cilmiga ayuu ka bara jiray weeyaan kabacdi dhinaca yemantow haddana aaday baa la yidhaahdaa haddana wuu ka sii tegay oo baqdaad buu tegey halkaasuu uga faa'iidaystay moxamed ibnu xasan ashaybaani iyo abu yuusuf oo labadii talmiido ugu waaweynay abu xaniife ah ayuu cilmiga ka faa'iidaysta baa la wariyaa dhinaca haddana masar ayuu u soo wareegay haddana baqdaad buu u laabtay haddana masar buu u soo laabtay intaasoo dhan cilmiga ayuu ummadda ku faafinayaa meel walbau tago asaguna wuxuu ka faa'iidaysan karaa waa ka soo faa'iidaysanayaa weeyaan qowlkiisa jadiidka la yidhaahdo ugu dambaystii masaruu ku soo laabtay masar buu saldhig ka dhigtay qowlkiisa la yidhahda jadiid oo asaga muctamadka ku ah madhabka imaamu shaafici markii la fiiriyo maxaa yeele jadiid iyo qadiim waad aragteen qadiimka waxaa la yidhaha intuu baqdaad joogay masaa-isha uu iftooday raajixna maaha waa marjuux weeyaan waa laga raajixsan yahay masaa'ishii oo wada jawaabay kulli intuu masar joogay oo ugu dambayday taas baa la qaataa toban iyo dhowr masalo ama toban iyo toddoba lagu tilmaamo baa la soo reebaa oo qadiimka raajix laga dhiga weeyaan ugu dambaystii imaamu shaafici raximahu llahu tacaala wuxuu geeriyooday maalin jumco ah oo bisha rajab ay dhammaatay bisha rajab la yidhaahdo subax barqadii buu geeriyooday subax barqadii ayuu geeriyooday isagoo shahiida baa la yidhaahdaa salaada casir kabacdi baa la aasay wuxuu ku geeriyooday waddanka masar masaruu ku aasan yaha weeyaan masaruu ku aasan yahay waxaa la yidhaahdaa imaamu shaafici sanadkuu geeriyooday hijradu waxay ahayd laba boqol iyo afar bay maraysa weeyaan laba boqol iyo afar cumrigiisu marka inmisuu ahaa imaamu shaafici markuu dhintay konton iyo afar sano ayuu cumrigiisu ahaa konton iyo afar sano da'daas markuu gaaray ayuu geeriyooday imaamu shaafici ilaahay raxmaddiisa waasica ah ilaahay ha ka waraabiyo imaamu shaaficina muxuuna yidhi wuxuu yidhi imaamu shaafici ilaahay raadiha ka noqdee cilmiga in lagu mashquulo alishtiqaalu bilcilm afdalu min salaati naafila salaada sunnada in lagu mashquulo waxaa ka fadli badan cilmiga in lagu mashquulo axbaabii waajibka ilaahay cilmilaan lama samayn karo waxaa laydinka raba konton iyo afar sano weeyaan konton iyo afar sano ayaa la yidhaahdaa weeye wakhtigaasuu geeriyooday wakhtigaas ayuu geeriyooda weeyaan hadda shahiidnimadu qofkii diinta ilaahay ku dhinta intaasoo cudur oo kala nuuca ayuu qabay baa la yidhaahdaa oo ku dhacay waaba shahiidnimo weeyaan cilmiga qofku hadduu ku dhinto iyo diinta ilaahay faafinteeda waaba shahiidba weeyaan shuhaadaduu ku jiraa shuhaadada ayuu ku jiraa weeye imaamu shaafici waxaa kaloo la yidhaahdaa wuxuu yidhi cilmiga oo lagu mashquulo ayadaa ka fadli badan salaada sunnada inaad mashquul ku noqoto salaada waajibkaa markaad gudato kabacdi wax ka fadli badan cilmiga ilaahay in la faafiyo oo cilmiga ilaahay la barto oo cilmiga ilaahay la faa'iidaysto ma jiraan buuri imaamu shaafici haddaba kitaabkeenna matnigiisu siduu noo qorayo bal aan kitaabka hadda marka galno bismi illaahi araxmaani araxiim waa dersigeennii afaraad wuxuu yidhi imaamkii qoray kitaabkan waclam ogow anna ajalla alculuumi culuumta midka ugu weyn qadran min qadrin xagga qadarka wa acdamahaa ugu weynin badan fakran min fakrin xagga faanka culuumta midka ugu weynin badan xagga qadarka yacnii mansilada oo haddana ugu weyn kufaanidda haddaadba cilmi ku faanayso midka ugu fiican ilaahuw nagu mannayso cilmulfikhi weeyaan diinba haddaad baranayso diin la barto waxa ugu cajiibsan oo ugu khayr badan cilmiga fikhiga maxaa yeelay cilmulfikhigu xugunkii qur'aanka xugunkii xadiidka fahamkoodiioo dhammaystiran ayuu ku barayaa markaas baad noqonaysaa qof wadda saxan ku socdaad noqonaysaa weeyaan waxaa jira dad badan oo qur-aankii akrinaya aayaddii macnaheediina meelkaa la aadaye cilmulfiqigaasoo almustanbadu waaclam ogow anna ajalla alculuumi culumta midka ugu weyn fa qadran qadran min qadrin xagga qadarka iyo mansilada wa acdamaha ugu weynin badan faqran min faqrin xagga faanka cilmulfiqhi inuu yaha ogow cilmulfiqigaasoo almustanbadu lagala soo dhex baxay min alkitaabi waasunnati kitaabka qur'aanka iyo sunnada rasuulka ayaa lagala soo dhex baxay cilmiga fiqiga xaggee laga keenay qur'aanka iyo xadiidka nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam cilmulfiqigaasoo alkaafiru u kafaalo qaadayey liman ruuxii qaama u quma bihi fiqhiga calaa wejihi wejgiisii loogu tala galay qofkii ugu dhaqma oo awaamirtiisa raaca oo wuxuu ka reebay ka hara wuxuu u kafaalo qaadayaa cilmigaani bidukhuuli aljannati jannada geliddeeda ayuu kuu ballan qaadayaa cilmigaani oo see ay ugu ballan qaadayaa waa limaa liajli maa shay daraaddii fiihi cilmigaan dhexdiisa ku sugan dhexdiisa waxa ku sugan baa hadda aada u weyn oo min annafci nafci ah nafci macnaha waxtar nafcigaasoo alcaami caama weeyaan nafci caam ah oo ummadoo dhan wada gaaraya muslimiintoo dhan ayaa cilmigan ku sugan iyo wa tamayusi alxalaali xalaashoo laga sooco min alxaraam xalaashiiyo xaaraamtoo la kala saarana cilmigan baa laga helaa cilmulfiqiga ayaa laga helaa weeyaan qaala sufyaan ibnu cuyaynata sufyaan ibnu cuyaynaha wuxuu yidhi radia allaahu canhu sufyaan binu cuyayno waxaa la yidhaahdaa sufyaan binu cuyayno mashaa'ikhda imaamu shaafici buu ka mid yahay wuxuu qur'aanka xafiday asagoo afar sano jira baa la yidhi xadiistiibuu qoray asagoo toddoba sano jira au xadiista nabiga qoray maqaalaad cajiiba ayuu leeyaha baa la yidhi sufyaan ibnu cuyayna aad buu cajiib u ahay weeyaan wuxuu ku dhashay magaalada kuufa sanadkii toddobaad ee waxaan rabaa sanadkii boqol iyo toddobadii maka ayuu deganaa jira baa la yidhi wuxuu geeriyooday boqol sagaashan iyo sideed hijradu markay maraysa meesha la yidhaha alxujuun ayaa lagu dugay weeyaan sagaashan iyo kow sana asagoo cumrigiisu marayo sufyaan ibnu cuyayna waa salafkii weeyi wuxuu yidhi imaamkaasu radia allaahu canhu lam yucda lama siinin axadun axad lama siinin bacda nubuwati nabinimada bacdigeed shay-an shay lama siin buu yidhi shaygaasoo afdalu afdalo fadli badan shay ka wanaag badan min alcilmi waalfiqhi buu yidhi weeyaan nabinimada bacdigeed lama siinin buu yidhi axad wax ka fadli badan cilmiga iyo fiqhiga weeyaan fa nasalu allaha ilaahay waxaan weydiisanaynaa an yufaqihanaa fiddiini diinta inuu na fahamsiiyo ayaan ilaahay weydiisanaynaa weeyaan wa yaftaxa calaynaa korkeennana uu u furo futuuxa alcaarifiina dadka caarifiinta ah oo awliyada ilaahay ah khayrkoo u furay inuu noo furo weeyaan ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu diintana fahamsiiyo ayuu yidhi imaamkii kitaabka qoray wa yaftaxa calaynaa korkeennana uu u furo futuuxa alcaarifiina dadka awliyada ilaahay ah oo caarifiinta ah oo ilaahay yaqaan inuu khayrka ilaahay uu u furay in uu noo furo ayaan weydiisanaynaa aamiin bijaahi khayri alambiyaa'i waalmursaliina ambiyada iyo rususha kii ugu khayrka badnaa jaahiisaan ku weydiisanaynaa waa nebi moxamed weeyaan mansilada iyo qadarka iyo sharafta iyo xurmada nebi moxamed baan ilaahay ku weydiisanaynaa buu yidhi in uu diintana fahamsiiyo khayrka caarifiinta awliyada ilaah loo furayna ou noo furo weeyaan wa aalihi wa saxbih nebi moxamed aalkiis iyo asxaabtiis fadligoodan ilaahay ku weydiisanaynaa ajmaciina dhammaan halkaas waxaa noogu dhammaaday dersigeennii afraad ee kitaabkeennii adduraru albahiya fii ma yalzamu almukallafa min alculuumi asharciya ilaahay ha nagu anfaco fadliga cilmiga barashadiisa ilaahay ha noo sahlo camalfalkiisa ilaahay hana siiyo kitaabkanna waa kitaab aad iyo aad u faa'iido badan oo yar xajmigiisu cilmigiisuna aad u badan yahay caqiidadiibuu ka hadlaa fadligii cilmiguu ka hadlaa siiradiibuu ka hadlaa fiqhigii islaamkuu ka hadlaa tasawufkiibuu ka hadlaa marka dhammaan insha allah aan ka faa'iidaysanno intaas baan dersigeenna ku soo koobayna maanta ilaahay ha nagu anfaco cilmiga kuwa barta oo ka faa'iidaysta oo waddadiisa ku socda oo ku macnaha waxa weeye khaatumaysta ilaahay ha naga dhigo ilaahayna dartii kuwa u barta ilaahay ha naga dhigo ilaahayna ha noo sahlo subxaanahu wa tacaala hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu